alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa aalihi wa saxbihi wa suurat lancaam iyaduna waa suuraddii lixaad ee ka mid ahayd suuradaha dhaadheere dee qur'aanka suuraddani axkaam kama warramayso waa maki laakiin waa suurad aad u ugu nuuxnuuxsanaysa dhinaca caqiidada had iyo jeerna asal u ah dadka malaaxidadeen diin rumaysnayn qofka la doodaya adilada caqliga iyo cilmiga iyo kawniga ah ee uu kula doodayo suuradda asalka waa wey waa suurad ina baraysoo muuqaal kaa siinaysa diinla'aantii carbeed iyo jaahiliyadu nooca ay ahayd si aad u xusuusato bal dadka aan diinta lahayn iminkana hoolxumadooda iyo muuqaalkooda aad waxuga aragto dabeetana isu barbardhigto iyo islaam siduu u badbaadiyey waa suurad uu ku badan yahay laba usluubo aad u cajiib ahoo suuradaha ku yar oo ah usluubu talqiin wa usluubu taqriir usluubu taqriir erayga wahuwa wahuwa wahuwa baa soo noqnoqon doona ilaahay waa kacaynkaas waa kacaynkaas waa kacaynkaa yeelay arrimahaasaa la taqriirinaya usluubu talqiin baa ku badan oo nebiga loo laqimayo qul erayga abaa intee oo jeer suuradda haddaad tiriso soo noqonaya oo loo laqimayaa laleeyay saade oo saade oo saade ibnu cabbaas waxau leeyahy radia allahu canhu radia allahu canhuma haddaad doonaysa dhaqankii carbeeda liitay muuqaalkiisa inaad hesho iyo waalidoodii waxa aad eegtaa aayaadka boqol marka aad gaadho suuratlancaam halkaa ka akri see u sillanaayeen bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaah mahad ilaahay baale aladii khalaqa asamaawaati waalard ilaahay abuuray samooyinka iyo dhulka wa jacala adulumaati wannuur qudcurka iyo iftiinkana isagaa sameeyey uma aladiina kafaruu kuwa gaalada ahi birabbihim humma intuu awoodahaa yeeshay kadib aladiina kafaruu kuwii gaaloobay birabbihim ilaahooda yacdiluun ay yushrikuun ilaahayna wax kale la caabudayaanay u shariig yeelayaan alxamdu lilah quuluu alxamdu lilah wey waa shanta suuradoode ku bilaabna ereygaasa ilahay bayna baraya usluubu taqriirkii aynu xusayna baa bilaabmay huwa aladii waa ilaahay khalaqakum idinka abuuray min tiinin dhoobo dad yahow isla waaweyna waxaanay ahayn isu haystaa uma qadaa ajala wakhti buu go'aamiyey oo goortuu qofkaasi dhimanayo wa ajalun musaman muddo magacaabanina cindahu agtiisay ahaato waata oo adduunyadan meesha ka saaray uma antum idinku inta awoodaha aragteen tamtaruun waa shakisantiinaha shakiina wa huwa ilaahay allah ay ilmacbuud ka lagu caabudo weeye fi samaawaati wa fi alard cir iyo dhulba caalamka kore iyo caalamka hooseba awliyadiisa iyo mu'miniintaa ku caabuda malaa'ig iyo mu'miniin bale yaclamu waxau ogaanayaa macnaha fi samaawaati jaariya majruurkaasaa lafdulujalaalaha ku tacalluqaya lafdulujalaalaha macnihiisa ah almacbuud sida maaragtay a'immadu ay ku fasirayaan tafsiirka ugu raajixsan weeye cinda salaf yaclamu sirakum wa jahrakum waxaa qarsanaysaan iyo waxaa muujisanaysaanba wuu ogaanaya wa yaclamu maa taksibuun waxa aad shaqaysanaysaanna aad buu ula socdaa abaalmarin baa dambaysa wamaa ta'tiihim min aayatin mucjiza uma timaado min aayaati rabbihim mucjisooyinka ilaahooda uu siiyey ka mida ilaa kaanuu waxay ahaanayaan hadday u timaaddo canhaa mucridiin kuwo ka sii jeedsanaya mar alla markaasa afka la maroorinaya la kibraya kolkay mucjisooyinka ilaahay uu siiye markhaatiga waa rasuulka alla wuxuu idhi faqad kadabuu bilxaqi yo xaqii gaaladu way beeniyeen lamaa jaa'ahum kolkii u yimi xaqu sidiisaba kolkuu u yimi way ka soo hor jeedsadeen fa sawfa ya'tiihim waxa hadhow u iman ambaa'u maa shay warkii kaanuu ay ahaayeen bihi isaga yastahzi'uuna wixii ay ku dheeldheeli jireen warkiisii baa u iman doona markaa dee lafdigu waa siliyo tawkiid fa sawfa ya'tiihim maa kaanuu bihi yastahzi'uun cadaabkii ay ku dheeldheelayeen laftiisii baa u iman doona alam yarow buu lahayni miyaanay arag ummaddani ilaahay beeniyey ee waxyigii sii diiday ee aayaadkii sii dafiray miyaanay arag kama ahlaknaa intaanu cawda u jarnay min qablihim iyaga hortood min qarni ummado sawtaan ummado badan halaagay ummadahaasoo makkannaahum fil ard aanu dhulka u suuro gelinay makkannaahum waxaanu gacanta u gelinay fil ardi dhulka dhexdiisa oonu madax uga dhignay maa shay awoodo badan oo lam numakin lakum anaan idinka gacanta idiin gelinin waxaanaan idiin suuro gelinin baanu ummadaha u suuro gelinin wa arsalna asamaa calayhim samadii waxaanu uga soo daynay dushooda xagga kore midraaran roob fara badan oo israacraacsan wa jacalna alanhaara webiyaashii waxaanu ka yeelnay tajri min taxtihim hoostooda mid qulqulay faahlaknaahum bidunuubihim ummadihii intaasoo dhan loogu barwaaqeeyey markay ilaahay dafireenay nicmadiisii ku mahadnaqi waayeen waxa lagu halaagay bidunuubihim buu ahaa ay iskama halaageen wa ansha'naa waxaanu soo abuurnaanu corinay min bacdihim ummadaha kadib qarnan aakhariin ay quruunan aakhariin ummado badan oo kale suuratu huudul akhri halkaasaa dabeedna laga bilaabayaa nebi nuux calayhi salaam ilaa sagaalkaa nebi iyo ummadahooda marka taariikhdu waa inay anfacdaa dadka taariikhdu waa inay waaniya waxtar u kordhisaa taariikhdu waa inay saxdaa ummadaha dambe si kale xayawaan bay noqon doonaan waxba faa'iidaysan kari waayeen walow nazalnaa calayka buu ilaha yidhi haddaanu kugu soo dejinno nebi maxamedow kitaaban fii qirdaasin kitaab ku qoran xaashiyo oo qoranba daabacan falamasuuhu biaydiihim dabeetana gacmahooda ay ku taabtaan oo la ysla dhaafaba dareenkii isha oo dareenkii gacanta la ysla gaadho may rumaysneena laqaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wuxuunay odhan lahaayeen in haadaa ilaa sixrun mubiin maa haadaa ilaa sixrun mubiin kani waa sixiruun kaa aynu taabannay waa sixir ayay odhan lahaayeen ka maglafan wey wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unzila calayhi malak wa miyaa moxamed lagu soo dejiye bay yidhahan malag maa malag lagu soo dejiye malag dee u markhaati fura walow anzalnaa malakan buu ilaha yidhi haddaanu malag soo dejin lahayn laqudiya alamr arrinka waaba la dhammayn lahaaba uma laa yundaruuna looma kaadiyeen cagtaba looma dhigeena waa la rogi lahay halkaasay ku halaagsami lahay walow jacalnaahu malak haddaanu rasuulka laftiisa malag ka dhigi lahay la jacalnaahu rajulan wuxuunaanu ka dhigi lahay nin ila malag isma afgaranayaan mama eegi karayaan malag ilaahay oo ma agiman karayaan baalashiisiiyo waa malaa'ikatii loo keeno ulii ajnixatin mathnaa wa hulaata wa rubaac may agtegi kareen ee malagga laftiisa muuqaal nin yeelan lahaa walalabasnaa calayhim waxa aanu iyaga ka dheeh gelin lahay ama ka qarsoomi lahaa maa yalbisuun waxaan ay imikaba qarinayaane ay ka shakisan yihin waxaanu ka shaki gelin lahay waxa imikaba ka shakiyeen oo dee kol haddii ninkii ay diideen imikana malaggii uu nin noqday dee say u shakisanaayeen unbay u shakii lahaaye marka aayaddu daa waxay sii baayaaminaysaa ambiyadu inay rijaal iyo rag ahay oo malag muu noqon kareen leanna u lagama faa'iidaysan kareen walalabasnaa calayhim maa yalbisuunana waxay sheegaysaa haddii nin laga dhigana muranku halkiibuu taagnaan lahaa labsigu waa shayga oo qofka ka qarsooma ka madoobaada uu ka shakiyo marka waxa aanu ka dheehgelin lahayn ay ka shakii lahayn sida imikaba uga shakiyeen dana way ka shakii lahaan xalma yimaadeen codsigooda xataa haddii loo yeelo suuradda kolkaad u fiirsato suuratul ancaam waxaad arkaysaa iyadoo tilmaamaysa kifaaxa ay ku wada jiraan awliyada ilaahay iyo gaalada qaybta loo yaqaano almushrikiin mushrikiinta oo nimanka sana macaabudka ah suuraddii suuradii horena waxay ka soo warramayeene madanigaha kifaaxa iyo siraaca ay kula jiraan dadka mu'miniinta ahi kuwa ahlu kitaabka oo yahuud iyo nasaara ah suuradaha dambena waxay tilmaamayaan sida suuratul acraaf oo kale iyo suuradaha ka sii dambeeya tawba iyo anfaal iyaguna waxay tilmaamayaan loolanka adaga mu'miniintii nebi maxamed ka horreeyey calayhi salaatu wasalaam ay siraaca iyo kifaaxa kula jireen mushrikiinta iyo gaalada halkaa waxa aynu ka faa'iidaysanay xayaatada halkan habka loo qaadanaya inaanu ahayn in la iska raaxaysto wax la iska cuno wax la iska cabo oo madax la iska noqdo oo la iska noolaado laakiin ahdaaf baa la xaqiijinayaa iyadoo loo huraya naf iyo maal iyo wakhtiba marka waa ibtilaa nolosha idan inaad ka dhacdo maahe waa inaynu si wanaagsan u fahamnaa allah waxau ihi walaqad istuhziya isagoo sabirsiinaya nebi maxamed istuhziya waxaa lagu dheeldheelay birusulin min qablik rusul adiga kaa horreeyey faxaaqa waxaa ku habsaday biladiina sakhiruu kuwii ku habs ee ku dheeldheelay rasuulka ah oo minhum gaalada ka mid ah maa cadaabkiibaa ku habsaday bihii yastahziyuuna ay ku dheeldheeli jireen cadaabkay lahaayeen xagguu maray iyo miyuu yimaado kii unbaaba ku dhacayba iyo ma jira kii ay lahaayeen ay ka murmayeen marka rususha waxaan ku soo maray iyagana wuu soo maray wixii adiga kaa bilaabma iyo wixii dad kaa horreeya oo walaalahooda isku dayanaysaa soo maray wax kala duwan weeye markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga laftiisa isqancin jiray marka la dhibo ee diiq iyo cidhiidhi uu galo ayuu odhan jiray yarxamu allaahu muusaa qad uudiya akthara mima uudii fasabar ilaahay nebi muuse ha u naxariisto waa la dhibay inta aniga lay dhibay in ka badan markaasuu sabray macnaheedu waa maxay anna aan sabra weyn qul waxaad tidhaa siiruu fi lard bal dhulka socda dadiyo how uma anduruu waxaa eegtaan kayfa kaanad siduu noqday caaqibatu lmukadibiin kuwii xaqa beeniya cidhibtooda socodkani ku dalxiis ma aha ku tamashlana ma aha ku tijaaradeedna ma aha laakinahu sayr wa nadaru lictibaar waa qofku socod iyo eegmo uu wax ku qaadanayo oo wax ku diraasaynayo oo dad hore halka ay mareen iyo waxay ku dambeeyeen intuu eego wax kala baxayo qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow erayga qula horeynu soo marnay usluubu talqiin inuu yahay oo xujada loo laqimayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo cidda hadyigiisii iyo sunnadiisii ku taagana isaga reer quray qul waxaad tidhaahdaa adigoo la doodaya liman ayuu u sugnaaday maa fi samaawaati waalard waxa ku sugan samooyinka iyo dhulka noocuu doonayaba ha ahaado qul waxaad tidhaahdaa warku wuu iska cad yahay lilaah ilaahay buu u sugnaaday kataba calaa nafsihi naftiisa wuxuu ku waajibiyey alraxmata naxariis naxariis inuu addoommaha u naxariisto siiba cidda mutaysatay awliyadiisa ah wa kaana bilmu'miniina raxiima taasuu isku waajibiyey marka halkaa waxa ka cad naxariista ilaahay inay ballaadhan kana badan tahay cadhadii lidaalik baa ilaahay uu ku dhiiri gelinayaa addoommaha wax kasta ha sameeyeene inay u soo noqdaan oo ay naxariista ka faa'idaystaan oonay ka qadin layajmacannakum ilaahay wuu isukiin keeni doonaa ilaa yowmi alqiyaama fii yowmi alqiyaama maalinkaasunbuu idinsoo ururin doonaa dad yow laa rayba fiihi ay fii wuquucih maalinkan inuu dhacayo shaki kama jiro dar afka taagay oo ka murmay oo jaafaa jirqay ha jiree laakiin haddana maalinkan inuu dhacayo waabaynu rumaysanna waxa ilaahay uu inagu ammaanayba aladiina yu'minuuna bilgayb waa dadka qaybka iyo shayga maqan bay mu'miniintu rumeeyaan idan marka maalinkaas oo loo diyaargaroobo la rumeeyaa waxa weeye arkaanta lafdhabarta waa iimaanka aladiina khasiruu anfusahum buu lahay kuwii naftooda khasaariyey fahum laa yu'minuun ilaahay rumayn maayaan qiyaamana rumayn maayaan waa la iskaga khabri un mubtadiya khabar unbay isku noqon kuwa naftooda khasaariyey waa kuwa bilaa iimaanka ah halkaa waxaad ka aragta oo kaaga muuqdo aayaddu caddays raasamaalka uu qofku hayste ugu muhiimsan ee ugu istaraatiijisan waxa weeye aliimaan aliimaanu billaah liannahu haddii uu iimaanka waayo noocuu doonaya ha haystee dee sida aayaadka aynu ku soo marayna aakhira haddii loo soo bandhigo wixii barwaaqo ahaa ee kala duwanaa wuxuu jeclaan doonaa inuu isku furto laakiin lagama aqbalayo marka iimaanka ilaahay baa u ilaaliya addoonka laakiin inuu ilaashado oo uu ku bakhaylo uu ku dadaalo oo uu kordhisto waa laga maarmaan wey waa waajib ilaahay waxau ihi walahu rabbi waxa u sugnaaday kelidii maa sakana waxa xasila fi leyli waannahaar habeenkii iyo maalintii habeenkii iyo maalintii wax alla waxa xasila ilahay iska isagaa iska leh wa huwa asamiicu alcaliim isagaa wax walba maqlaya wax walba ogsoon maxaa xasilaya wuxuuna aayaddu markaa ka turjumaysaa ay tilmaamaysa inuu ilaahay iska leeyahay wax alla waxa caalamka ku sugan oo dhan qul liman maa fi samaawaati waalard alcaalamiin waxa ku sugan oo dhan marka habeen iyo maalin waxa xasila ee habeenku uu u dumo ee maalinku uu u bariyo waa khalaa'iq oo dhan mid makhluuq kor jooga iyo makhluuq hoos jooga intoo dhan ba ilahay isagaa iska leh wax ka baxayaa ma jiro midba siduu doonayo ha noqdo xasiloonidiisa iyo habku u xasilayo ama uu seexanayo ama uu u degayo habku doonayo ha ahaado qul waxaad tidhaahdaa akhayrallaahi ma cidaan ilaahay ahayn ayaan atakhidu ka dhiganayaa weliyan garabaan ka dhiganayaa iyo mid aan kaashado oon dugsado kama dhiganayo cidaan ilaahay ahayn allihii faatiri asamaawaati waalard abuuraha iyo asteeyaha samooyinka iyo dhulka ahaa isagaa fuduur ku sameeyo bilaabay ibnu cabbaas waxa uu leeyahay eraygan hore umaan fahmi jirin jeeroo ay yimaadeen laba nin oo carbeed oo murmaya ceel bay ku murmayaan markaa mid baa waxa uu leeyahay ana fatartuhaa aniga ayaa bilaabay oo badcay oon cidiba iiga horraynin marka badiic iyo faatir iyo waa ereyada tilmaamaya iyo baari iyo ilaahay in uu naqshad la'aan wax walba bilaaba siduu doonayana ay u timaado leannahu xakiim laakiin waad aragtay oo ciddii wax samaynaysa waxa lagama maarmaana inay tijaabo samayso hadday bilaabayso haddii kalena tijaabadii dadkii hore iyo waayo aragnimadoodii la baro ilaan dadkan had iyo jeer ama iskuul gelaya ama jaamacad gelaya waxaa la siinayaa tajaarib baa la siinaya soo gaadhsiin kara heeroo waxuu ku bilaabi karo heeruu wax ku bilaabi karo ayaa tijaabooyinkii dad hore soo sameeyey ayaa qofkii la soo gaadhsiinayaa dabeedna waxbuu wadwadaya laakiin rabbuna tabaaraka wa tacaala waxa weeye faatiri asamaawaati waalard isagaa waxaa aragteene waaweyn bilaabay wa huwa yucimu walaa yudcam isagu yucim isagaa raashima wax alla wixii baahan oo dhan walaa yucam isaga laakiin lama raashimo ereygaa waxa nasku u tilmaamaya in badan baa dacaam iyo raashin dagaalkii ku jirta ina allaha huwa arazaaq dulquwati almatiin isaga ayaa addoomaha biilinaya o dee cid walba wax siinaya marka dadka u gaaloobaya ama u lugo-aya maxaan liqaa iyo maxaan helaa fii sabiilihim guri ee maalin dagaalkiisa uun doonaya kaasaa ilaahay uu qancinaya ilaahay baa wax bixiya waxaad af afka geliso iyo waxaad intifaacsataba bahata isaga weydiiso oo kaa ha u halaagsami oo nicmada aakhireed daa'imka ha u weydaarani xalalow waxaa digiyo dam caalamka ka dhacaya ma in diin loo hiilinayaad u haysato saynu marar badan soo tilmaannay waa maxaa la cunaa iyo maxaa la kasbadaa iyo maxaa la qaataa kaasaa loo ordaya markaa ilaahay waxa uu ku leeyahy wahuwa yucimu walaa yudcam erayo badan oo tilmaamaya dacaamka iyo raashinka iyo arsaaqadda iyo rabbi uu sugayaa markaa xikmadahay faa'idaynayaan bay ka mid qul waxaad tidhaa innii umirtu aniga waxaa la igfaray an akuuna inaan noqdo awala man aslam ka ugu horreeya alla u hoggaansama walaa takuunanna min almushrikiin kuwa alle wax kale la caabuda ha noqonina waa la igu yidhi macnaheedu marka waxa weeye kol haddii aniga la ifaray inaan noqdo ka ugu horreeya isrumeeye islaama ka ugu horreeya shirkiga iyo gaalnimada ka durka iyadoon nebigu caabudi jirinba waxa ah haddana macnaheedu waxa weeye waxaad dadka ugu yeedhaysee daaciga ku tahay hormuud ka noqo ayaa la ifaray waana midhka qofka dee wixii uu maaragtay sheegaya ama dad gaadhsiinaya taabagal uu ku noqonayo wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma istatactu buu shucayb leeyay calayhi salaam marka aniga ayaaba tusaale ku ahoo dadka ugu horraynayo saa darteed baa mucjisooyinka qaarkood markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam ayuu odhanayay addoonkii ilaahay inaan ahay baan rumaystahay ee wixii loo ballanqaaday loo fuliyey qul waxaad tidhaahdaa innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii haddaan ilaahayga caasiyo cadaaba yowmin cadiim maalin weyn cadaabkii ayaan ka cabsanaya haddaan ilaahay caasiyo nebi maxamed baa ka baqday adigu maad ka aamin noqon maya qof ka aamin noqonayaa ma jiro kii ilaahay dembigii hore iyo kii dambeba uu ka dhaafay ayaa la leeyahay sidaa dheh adoo dadka hormuud u ah maalinkaa waxa dhacaya soo socda ilaa uu qofku dareemu ka werwerana iimaankiisa waxbaa ku si ah maalinkani wuxuu la weyn yahay waxa dhex dhacaya man yusraf canhu yowmaidin qofka cadaabkaa laga duwan maalintaa faqad raximahu ilaahay wuu u naxariis wadaalika alfawzu lmubiin kaasina waa liibaan cad maalintaa qofka laga duwa baa ilaahay man yusraf canhu cadaabkaa qofka xaggan looga duwo cadaabku wuu soo ligan yahoo dee ciddii loogu talagalay buu diyaarsanyay qofka la duwo naxariistii ilaahay u hela faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faad baa ilahay wain yamsaska allaahu bidurin haddii ilaahay uu bala ku soo gaadhsiiyo falaa kaashifa lahu wax kaa hinjinayaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane baladaa wax kaa dulqaadi karaa ma jiro wain yuridka bikhayrin wain yamsaska bikhayrin haddii ilaahay uu khayr kutaabsiiyo oo uu khayr ku siiyana fa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay shay walba isaga ayaa kala wa huwa ilaahay alqaahiru ka dirqiyo weeye fowqa cibaadihi addoomihiisa ayuu dirqiyaa alghaalibu calaa cibaadih addoommaha wuxuu doonu qasab kulle ku qaadsiiyaa wa huwa alxakiimu alkhabiir kii xikmad badan weeyaane shay walba khibrad iyo xoggaalnimo u leh labada aayadoodba waxay tilmaamayaan in addoonku ilaahay uu ku tiirsado oo aanu dee cid kale wax moodin oo uu qanco ilaahay qudradiisa iyo inuu isagu dhib ka difaaci karo dheefna uu siin karo allaahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manact walaa yanfacu daljaddi minka aljadd nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ducadu ina baray markuu salaada ka baxo ilaaha waxaad bixisa cidima joojin karto ilaahay oo waxa aad diidayna cidima furi karto wax furi karaa ma jiro noocuu doonaya haada gaal iyo islaam ka xoolaha badan iyo ka maalka badanna marka aad u soo jahaysato maalkiisa waxba kaama tari doono ilaahay lama laalusho tabaaraka wa tacaala maslaxad danba eegto wa huwa alqaahiru fawqa cibaadih addoon kastoo awood badan isagunbaa kasii awood badan waa dirqiye aljabbaar haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay la murmeen nimankii mushrikiintii carbeed oo ay yidhaahdeen shaygaad la timi yuhuudina ma sheegin nasaarana ma sheegin oo waanu weydiinay bal yaa ka markhaatiya aduunbu kugu egyahaye alla wuxuu ugu jawaabay qul waxaad tidhaahdaa ayu shayin shaygeeba akbaru shahaadatan markhaati ahaan yaa ugu weyn qul waxaad tidhaha allah ilaahay baa markhaati ugu weyn shayga markhaati ugu weyni waa allah shahiidun baynii wa baynakum aniga iyo idinka isagaa inoo markhaatiya dhexdeenna waxa dhacaya iyo ka xaqooda iyo ka diiday isagaa inoo kala markhaatiya wa uuxiya ilaya waxaa la ii waaxyooday haada alqur'aanu qur'aankana la ii waxyooday ilaahay uu soo gaadhsiiyey liundirakum bihi si aan idinku digo iyo waman balaqa cidda uu gaadhay qur'aanku cidda uu gaadhayna si aan ugu digo marka halkaa waxa aayaddu ay tilmaamaysaa oo aayaadka loo soo istishaadshado ama loo soo daliishado weeye risaaladda nebiga caamnimadeeda calayhi salaatu wasalaam inay caam idinkana waa idinku digaya qur-aanku cid alla ciddii uu gaadhana qur-aan buu u yahay digniinna wuu u yahay dadkuna inay gaadhsiiyaan bay tahay isaguna wuxuu ina leeyahy balliquu canii walow aaya fa ruba muballaqin awcaa min saamic dadka gaadhsiiya kii uu gaadhana xujadu way haysataa maalinka qiyaamana siduu nebigii la kulmoo kalu buu ka dhigan yahay xujadu say ugu oogmayso ainnakumma idinkaa ainnakum idinkubaa ilahay wey latashhaduuna waxaa qiraysaan anna maca allaahi in ilaahay ay weheliyaan aalihatan ukhraa ilaahyo kale sidaasaa sheegteen qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow laa ashhadu anigu markhaati taa ka noqon maayo mana qirayo idinkumana talaasuli maayo qul waxaad tidhaahdaa innamaa huwa ilaahun ka aynu caabudaynaa waa ilaah waaxidun keliya wa innanii aniguna barii'un waan ka durugsanahay oo layguma hadleeyo mimaa tushrikuun waxa ilaahay la caabudaysaan la iguma hadleeya aniga marka sidaa dhe oo sidaa dhe oo saa dhe ayaad aayad walba ku arkaysa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam aniga ilaahay uu giijiyey doodiisii iyo daliilkiisiioo cidina kama xujo helayso wakadaalik cidda dee sidiisii oo kale isaguna naska usoo daliishanayaana waa lamid aladiina aataynaahum lkitaaba baa ilahay wuli arrinku saynu sababta waynu soo xusnay inay yidhaahdeen diintan aad keentay iyo cid markhaati u ahay ma jirto alla wuxuu tilmaamay inuu isagu markhaati ka yahay iyadoo aayaddu ay caddaynaysa in ilaahay shay lagu sheegi karo ilaan waxa rabbi uu ihi allah macnuhu waxa weeye akbaru shayin shahaadatan allah shayga ugu weyn markhaati waa ilaahay tabaaraka wa tacaala taa isaguba isu sugay aladiina aataynaahum alkitaab kuwa kitaabka aanu siinay buu ilaahay yidhi yacrifuuna way garanayaan rasuulka kamaa yacrifuuna abnaa'ahum sida inamadooda ay u garanayaan aladiina khasiruu anfusahum kuwa naftoodii guuldarreeyey fahum laa yu'minuun iyagu a shahaado male mid imaanlaawo ah haddaad aragto khasaaraa ayaa hanti u ah cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu wuxuu weydiinayaa ninkii markaa asxaabta nebiga ka mid ahaa islaameed ee qolada ahlukitaab ka mid ah cabdillahi ibnu salaam wuxuu lahay aayaddan aad soo degtay marka sideebaad habka aad u garanayso rasuulka waa maxay aayadda waa tan tilmaantay sida inamadiina a u garanaysaan inaa u garanaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inamadayada sidaanu u garanayna si ka badan baanu u naqaanaa buuhi waanu u garanaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam leannahu islaamuha waxbaa ka yimaada buu islaamaha waxbay ka sabqi karaan oo dee cid kale way la kulmi kartaa laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam alcaliimu alkhabiir ilaahay baa dee ii sheegay inuu rasuulkiisii yahay sidaa darteed isaan kama shakisani si ka badan baanu u garanayna astaamadee nebigu lagu gartana uu lahaa calayhi salaatu wasalaam oo towraadi ay sheegay sidaa daraaddeed baa salmaan ulfaris oo maaragtay taariikhdiisa haddaa dib u akhrido inta uu dee qaaradaha kala duwan diin saxa isagoo doondoonaya uu maray markii dambuu nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam khaatamkiisii unbuu eegay buradii shaabadiisa ahayd shaabadii markaa nebinimada dhabarka kaga taalay tii unbuu ku gartay aadowsilaa markiibu waa rumeeyey wa yowma naxshurhum jamiican xus bal wadkur nebi maxamed oo dadka waxaad u sheegtaa yowma naxshuruhum jamiican maalinkaanu soo ururin doona ummadahoo dhan uma naquulu liladiina kuwii waxaanu ku odhan doonaa ashrakuu haa waman adlamu yaa ka gardarro badan baa ilaahay uhi miman iftaraa cala allahi kadiban qofka ilaahay ku been abuurtay aw kadaba biaayaati ama aayadihiisii beeniye allow ka jawaabnee kaa cidina kama dulmi iyo gardarro badna gardadiya dulmiise uu ku uruuray innahu arrinku waxa uu yahay laa yuflixu adaalimuun dulmi falayaashuna ma liibaanaan baa ilaaha wey adaalkoodii laydiin sheegay marka dee waa caam nasku laakiin cidda markhaatigii laga sugaya ka been sheegta ee marka la doonayo inay ummadda u sheegto iyo cidda waxaan diinahayn ilaahay ka warid ilaahay baa sidan yidhi tidhi kaasaa ugu kaas been abuurad la sameeyey ka ilaahay iyo rasushiisa laga sheegay kaasaa ugu weyn man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy qofka garanaya in uu igu been abuuranayo been abuurad sameeye yidhahda nebigu sidaasuu yidhi naarta halkii uu ka degi lahaa un ha calaamadsado liannahu beenta nebiga laga sheego ama ilaahay laga sheego dee lama mid aha ta hebel laga sheegay ay kala duwan yihin midna waa wax diin laga dhigayo midna wax la iska dhaafi karo ويوم نحشرهم جميعا مالنكا حس ثم نقول للذين أشركوا مركان سوى كان نادان مشركين تي كولن دون نابو لهيدي وحسابتي آخرة أتكيدي أين شركاؤك حكي قبتين كوا إلهياشا كدقانيس الذين كنتم تزعمون كوا سوكو شيغيسينين إلهياليهين وسؤال بك وسؤال بقو جواب تيدين بلاك ثم بو لهيدي انتي لو سوكو بيج سؤاشا لم تكن فتنتهم jawaabtoodii may noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane wallaahi rabbinaa ilaahayagiyow maa kunnaa mushrikiin maanaan ahayn kuwan gaala aba ilaahayagiyow dhaa kugu dhaaranaya bay yidhaahdeen kugu dhaaranaya hadday wax kale ku dhaaran jireen maanta ilahay bay ku dhaartay gaalnimadiina way dafireen marka jawaabtoodii baa ilaahay fitno uu ku sheegay fitno dee maxaa fitna u hadhay dafiraadda ay tan dafireen iyo deerifaynta ay wixii ay ahaayeen deerifeen iyagoo amaam allahi taagan iyana waa balaayo kaloo kusii kordhaysan kufri bay sameeyeen maantana way sii dafireen jawaabtu waa lagu fitnoobaya waa jawaab cadaab u sii kordhinaysa saa darteed baa fitno ilaahay ugu tilmaamay ibnu cabbaas baan inuu weydiiyo waxau idhi aayado qur'aanka igu adkaaday haddaan wax kaa weydiiyo bal aayadan ka warka oo dhan unu kaxee saasay sheegtay in nimankii ay gaalnimadii dafireen aayad kalena ilaahay waxau ihi walaa yaktumuuna allaha xadiida wax ay ilaahay ka qarin karayaan ma jiro ibnu cabbaas uu isu waafajiyo waxau idhi nimankii kolka ay arkaan gaalada ahaa iyada oo dadkii mu'miniinta ahaa ilaahay uu jannada geliyey oo la xisaabay oo dee la kala diray oo ilaahay uu ka dhaafay dad badanna gafafkii ay galeen ayay odhanayaan kaalaya aynu dafirna dembigeennii si dadkaa laynoo raaciye dulliga xumi waxay moodeen maxkamadihii adduunyada ee qofku isnasaqi jire wixii uu qaba uu dafiri jiray undur buu ilahay yidhi waxaad eegtaa kayfa kadabuu calaa anfusihim nafahoodii sida ay ugu been abuurteen ama ay u beeniyeen wadalla waxa ka lumay canhum iyaga maa kaanuu yaftaruun wixii ay abuuran jireen alla wixii been abuuradka ahaa wuxuu doonaba ha ahaadee kaasi wuu lumaya qofka ilaahay weydaarta ee wax kala cuskada adaalkiisa iyo arrinkiisu halku ku dambaynaya waa kaa wa minhum waxaa ka mida gaalada man yastamicu ilayka qaar ku dhegaysanaya aayaddanna sababteedu waxay ahayd nimankii gaalada ahaa oo lagu tilmaamay abijahl iyo akhnas ibnu shariiq iyo nadru bnu lxaarisii kuwa la odhan jiray hadday nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ay dhegaysteen markii ay gaar u wada faqeen iyagii oo madaxu faaray oo la wareeray aayaadka fasaaxaddoodii iyo cajaa'ibtoodii oo wax badan fahmaya haddana gooni markay isugu baxeen ayay yidhaahdeen waa qisooyinkii hore asaatiiru lawaliin bay yidhahdeen waxaa ka mid a man yastamicu ilayka qaar nebi maxamed oo ku dhegaysanaya wajacalnaa waxaanu yeelnay calaa quluubihim qalbiyaashooda iyo garaadkooda akinatan daboollo qufullaa ku xidhan an yafqahuuhu si aanay u fahmin oo ma fahmi karaanba way qufulanta wa fii aadaanihim waqran dhegahoodana culays baa saaran halka laga shaqeeyo laga tamariyo qofka wixii loo soo sheegaya uu ka soo galo oo dhan way qufulayn wain yarow kulla aayatin aayad kasta hadday arkaan laa yu'minuu bihaa rumayn maayaan aayad kastao mucjiso kasta hadday arkaan dee kuma rumaynayaan waa laga quusinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa idaa jaa'uuka marka ay kuu yimaadaan yujaadiluunaka iyaga oo kula murmaya dood lama odhana iyagoo kula murmaya waa murane yaquulu aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa waxay odhan in haadaa maa haadaa kani mu ahaanin ilaa asaatiiru alawaliin usturadu waa sheeko xariirka aynu ciyaalku odhan jireen sheeko xariirtii hore weeye bay leeyihin ee la iska abuuran jiray dadku ay isku maaweelin jireen saasay qur-aanka ilaahay ku sheegay wahum buu ilaahay yidhi gaaladu yanhawna canhu yanhawna annaasa canhu dadka nebigay u diidayaanay leeyihin ha raacina wayan'awna canhu ay yabtaciduuna canhu waanay ka durkayaan iyana way ka durkeen rasuulka dadkana waxay yidhaahdeen ha u dhowaanina wain yuhlikuuna maa yuhlikuuna ilaa anfusahum nafahooda mooye cid kale ma halaagayaan wamaa yashcuruuna mana garanayaan guuldarrada ku dhacday iyo ayaandarrada marka sidaas weeye oo iyana may raacin cidna uma ogola carruurtooda iyo dumarkooda iyo dadka caadigaana waxay odhan jireen ha dhegaysanina wuu idin sirxayaa wuu idin irbadaynaya oo mar alla markaa aad dhegaysataan waxbaa idinku sii noqonaya waxaa kaloo a'immada qaarkood ay ku macneeyeen yanhawna canhu nebiga way difaacayaan wayan'awna canhu waanay ka durkayaan oo waxay aad kol hadday dadka ka hireenay difaaceen inay rumeeyaanay raacaan bay ahayd laakiin labadan isma qabanayaan sababtu abidaalib bay ku soo degtay bay leeyihiinoo sokeeyanimo iyo baabkii ardaannimadu ku difaacaya nebiga laakiin muu rumaynin labadaasaa isu raacay alla waxau idhi walow taraa haddii aad arki lahayd qofka lala hadlayo id wuqifuu cala annaar markii naarta la soo dul joojiyey fa qaaluu dabeedna ay yidhaahdeen sidan soo socota haddaad arki lahayd wax yaabla ad arki lahayd iyo xaalku siduu adag yahay fa qaaluu waxay idhahaan yaa laytanaa hoogga iyagee nuraddu miyaana la celiyo walaa nukadiba biaayaati rabbina dabeetana aanaan beeninin aayadaha ilaahaye aanu rumayno wanakuuna min almu'miniin mu'miniinta miyaanu ka mid noqon alla intoona la celiyo goblana eh maan aan aan aayaadka ilaahaye aanu beeninne aanu iska dayno oo dabeetana aanu iimaan yeelanno macnaha macsiyada murugadaasaa xaasil ka ah bal soo dhaafo badaa lahum buu ilahay yidhi waxa u muuqday oo waxaan ka yeedhsiiyey gaalada maa kaanuu wixii ay ahaayeen yukhfuuna min qabl badaa lahum waxa u muuqday maa kaanuu wixii ay ahaayeen yukhfuuna min qabl hora horrayse wixii ay u qaran jireen ayaa u muuqday oo ahaa cadaab ilaahi iyo aakhiro iyo abaalmarin iyo naar intaba way dafireen intaba way dafireen waxaa kaloo lagu macnaynayaa badaa lahum waxa hortooda lasoo dhigay wixii ay qarinayeen camal ahaa maxaa hoosta ay wax ku haysteen ilaahay baa markaas tilmaamay wamaa tukfi suduuruhum akbar waxa ku hilan laabahooda ayaa waxa afka ka soo yeedhaya ka badan kufri iyo shaki iyo nifaaq alla wixii ku hilaa ay qarinayeen baa lasoo dhigay debed oo u muuqdo buurbuurana halkaa yaalla oo loo miisaamayo walow rudduu haddii la celiyo buu ilahay yidhi oo ifkan ay doonayaan lagu celiyo lacaaduu waxa ay ku noqon lahaayeen limaa nuhuu canhu wixii loo diiday gaalnimo ahaa wa innahum lakaadibuun ilaahay baa yidhi waa beenaalayaal subxaana allah qofka ilaahay uu u qiray inuu beenaalo yahay bal ka ko sheega inuu runle yahay oo maaragtay uu yahay qof isagu had iyo jeer waxaa oofiye oo kada wa kadayo dee gaala ammaanka ilaahay baa tilmaamay qofka ilaahay dafira inuu yahay beenlaha ugu weyn ka ugu weyn wainahum lakaadibuun waxay aayaddu caddaysay ilaahay siduu u og yahay waxyaabaha waaqica ah ee dhaca iyo wixii tegiya waxa soo socda kadalik yaclamu lmustaxilaat wixii aan dhicinbana ama aan dhacayninbana saasuu ogsoy nimankana way tegeen waa la abaalmariye way socdeen soo noqod maba jira baaba ilahay wy marka waa waxaan dhacaynin wixii aan dhici lahayn ayaa ilaahay siduu noqon lahaa buu inoo sheegaya laakiin taa cid ogaan kartaana ma jirto jin iyo insi waxaan dhacaynin oon ifka u soo baxaynin dee cid ka warrami kartoon ilaahay ahayn ma jirto tabaaraka wa tacaala cilmi halkaasuu ku intihooday wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladu in hiya may ahaanin noloshu ilaa xayaatuna dunyaa waa nolosha yadan dhow ee ifka uun wamaa naxnu bimabcuuhiin annaguna ma nihin kuwa lasoo noolaynayo saasay yidhahdeen aakhiro saasay u dafireen gaal marnaba ma rumaysna aakhiro wadee hadduu aakhiro rumaysanya ilaahay buu ka tala qaadan lahaa walow taraa haddii aad arki lahayd qof yahow lala hadlayaa id wuqifuu calaa rabbihim markii la soo joojiyey ilaahay hortiisa ila nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka intoon la soo wadaa ilaahay la horgeynaya walaysa baynahu wa baynahu turjumaan cidu kala turjumaysaana ma jirto rasuul iyo malagba meeshan way ka baxeen dabeedna hareerahunbuu eegayaa haddii uu xaggan eegayna wuxuu arkay naarti hadduu xaggan eegayna wuxuu arkay wixii uu bal badaa lahum maa kaanuu yakfuuna min qabl camalkii xumaa uu sameeyey halkan toonsan oo mid walba nambarkiisii iyo magaciisii iyo meeshuu ku sameeyey uu ku qoran yahay maxaa hadhay dee markaa muruga jooraduu dhigayaa kolkaa qof nimankaa iyaga ahi haddaad arki lahayd wakhtiga ilaahay lasoo hor joojiyey qaala markaasaa ilaahay uhi alaysa haada miyaanu qiyaamahani ku imanin bilxaq qaaluu waxay idhaahdeen balaa xaq buu ku yimi warabbinaa ilaaha iyagaanu ku dhaaranay qaala markaa ilaahay wuxuu uhi faduuqu lcadaab de haddaba cadaabka hafa oo dhadhamiya bimaa kuntum takfuruun bisababi kufrikum gaalnimadaad samayseen baa cadaabkan sabab u ah ilahayna addoomihiisa ma dulmiyo qad khasira way guuldaraysteen aladiina kadabuu kuwii beeniyey biliqaa'i illaahi ilaahay la kulankiisa kaasi wuu khasaaray la kulanka ilaahay qofka muuminka ahi aad buu u jeclaysanayaa sida asxaabtuba nebiga ay u weydiiyeen oo asxaabta aynu ku dayanaynee waxa ay yidhaahdeen hal naraa rabbanaa yaa rasuula allah ilaah iyaga ma arkaynaa aad bay markaa ugu diilanayaan ay u jecel yihiin haa buui sida dayaxa afar iyo tobana loo arko ayaydin ilaahay u arkay jannada dhexdeeda halkaasuu idinku casuumi kuwa ilaahay aan rajaynaynin iyagu inay la kulmaan kuwaas way khasaareen xataa idaa jaa'atum usaacatu markii ay qiyaamadu u timi baktatan si kada ah qaaluu waxay yidhaahdeen yaa xasratanaa murugadayadii ay soo uru haddaad qof noqon layd loo yeedho laguu yeedh ee kaalay murugoy calaa maa shay baanu u murugaysanna ama ka xunnahayba faradnaa fiihaa aanu ku xadgudubna ifkii adduunyadii wixii aanu ku gaboodfallay iyo rumayn la'aantii aanu saacadda rumayn weyne wahum waa jumladu waa xaala wey wa qaaluu dalik hadalkaa way yidhaahdeen wahum yaxmiluuna awsaarahum iyagoo dembiyadoodii ku sida calaa duhuurihim dhabarkooda alaa saa'a buu ilaahay baraaruga oo waxa xumaaday maa yaziruuna maa yaxmiluun waxay xambaarsan yihiina raggani degta u sitay kasaa u liita baa ilaha wuli